wararka ka imanaya magaalada gaalkacyo ayaa sheegaya in aabe uu dilay laba carruura oo u dhalay booliiska ayaa falkan la xidhiidhiyey maandoorayaal inkastoo baadhitaan u socdo wariyahayaga cabdiwaaxid macalin isxaaq ayaa dilkan ka waraystay taliyaha qaybta booliska gobolka mudug ee puntland muumin cabdishire wallaahi waxay ahayd dhacdo xanuun badan aabebaa carruurta isagu dhalay buu dilay laba wiil oo si arxadaha wali niinka bacdina iyo maalin barkeed inta aaminsannahay uu afar saac ku dhowaad ama ka badanba uu meydkooda la joogay oo uu meesha raaxaysanayay isaga markaa la marka waa arrin aada u adag oo baraha oo dadku aysan aamini karin ka dhacday meesha waa arrin xanuun badan taliya markay noqoto dhacdadaas haddii booliska ay baaris ku sameeyeen ma la ogaaday sababta keentay aabahan in uu laba carruura uu dhalay uu dilo
wuu dab keeni karaa marka ma ma garan karo marka waa waa laakiin waxaa aaminsanahay draagis tira badan uu cunay oo ciidanku meesha ka saareen oo khamri ku jiraan iyo waxyaala kale baaris baa socota waxaan is leenahay waa waa waa waa waa maandooriyahaasa ugu badan dhibaatada ugu badan waa halkaas wa caafimaad ahaan mal in uu miir qabo iyo inuusan miir qabin waxaan isleenahay hadee waa weli baaris caafimaad baan kasoo mataqaan u wadnaa laakiin ma qaba in uu waxaan daroogada ahayn jiran ma aaminsan carruurta labada ah ee uu dilay labada wiil ah bal haddaad inoo sheega ahaan inta jireen bal magacyadooda toban jir bay ahaayeen midna toban jir iyo kow toban jir ciidanka booliska hadda gacanta ku haya maxaa idinkaga qorshaysan oo aad rabtaan in laga qabto wallaba waa waxaan samaynaynaa kiiskan waa waa diyaarinaynaa maxkamadan geynaa sharci wuxuu ka qabo dhinaca kalena waxaan rabnaa inaan dadka uga diidino in maado khatara inaa aysan fahamsanayn inay kiis weyn ama dembi weyn tahay mar kastoo ciidanka booliis ku howlgalo oo dadka maandooriyaha la dagaalamo waxayna u garbinayo waxa uu doodaya badan oo booliisku dhaawaceen kuwa xuquuq ka raadinayo marka in dadku ay la shaqeeyaan booliiska sidii loo soo asari lahaa hawsha iyada
kaasna oo ah taliyaha qaybta booliska gobolka mudug ee puntland muumin cabdishire u warramayey waryahayaga cabdiwaaxid macalin isaaq